bismi illaahi raxmaan iraxiim caawa madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdilaahi deni waxa uu soo saaray xeer madaxweyne oo lambarkiisa uu yahay afartan iyo shan kuna taariikhaysan labaiyo labaatanka may labada kun iyo labaatan waxa uu ku saabsan yahay magacaabidda wasiiro iyo wasiiro ku-xigeenno madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdilaahi deni markii uu arkay dastuurka dowladda puntland qodobkiisa siddeetanaad markii uu arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda shaqo markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland wuxuu xeeriyey kow waxaa injineer cabdilaahi xirsi faarax timcadde loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska labo waxaa injineer maxamuud xaaji saalax loo magacaabay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda saddex waxaa cabdi ibraahim warsame qowdhan loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda afar waxaa ismaaciil saleebaan geelle loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo d d r-ta shan waxaa axmed siciid ismaaciil qolombi loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha tamarta iyo macdanta lix waxaa saynab ismaaciil maxamed loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada toddoba waxaa maxamed axmed xasan loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha sideed waxaa maxamed axmed ismaaciil deero dile loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga ah iyo horumarinta dhaqaalaha ee puntland xeerkani waxa uu dhaqangelayaa marka uu madaxweynuhu saxeexo wuuna saxeexay aada iyo aada umahadsan